بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan gudagelaynaa darsigii labaad ama risaaladii labaad alrisaalatu thaaniyatu fi laxaadiis alqudsiya ee salaatu rasaa'ilka risaaladii labaad ee axaadiisa la yidhahdo axaadiis alqudsiya ka hadlaysay qaala tacaala wamaa aataakum arasuulu rasuulku wuxuu idinla yimaado ama idin siiye fakhuduuhu qaata waxuu idinka reebana ka reebtoonaada qur-aanu kariim bismi illaahi araxmaani araxiim ey abtadi-u waxaan ku bilaabanayaa bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaah allahdaasa laga hadlayaa wallahu calamun cala adaati daatada ilaahay ayay calam ku dul tahayoo caan ku tahay allah cid kaloo la yidhahdo ma jidho aan rabbi ahayn cala daati daatadii alwaajibi lwujuudi wujuudkeeda iyo joogideedu waajibay almustaxiq ee mutaysay lijamiici lmaxaamid allah calamun cala daat ilahay marka waa joogidiisu waa waajib lwujuud almustaxiq lijamiici lmaxaamid ammaan oo dhan allaha mutaysay waa allah alxamdu mahad lilaahi ilaahay ba u ahaado allihii rabbilcaalamiin caalamiintao dhan rabbigooda ahaa wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo ay ataxiyatu min allah salaan xag rabbi ka timid calaa muxamadin nabiyullaahi moxamed dushiisa labadaas ha ahaadeen iyo wa calaa aalihi aalkiisi wa asxaabihi asxaabtiisa ajmaciina dhammaan yabna aadam waa axaadiis la yidhaha axaadiis alqudsiya sida qur-aanka loo soo dejiyey oo kale ayaa xag rabbi ka timid laakiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa markaas ku dhawaaqay oo lagu soo dejiyey waxyi ahaan axaadiisi kale oo nabowigaana way ka duwan tahay oo tan waxa weeyaan xagga saraa laga keenay lafdan wa macna marka qur-aankana way ka duwanta qur-aanku dee waa la akriyaado in la akriya laysku adoonsado laakin axaadiisan iyadu sidaas maaha axaadiis alqudsiya baa la yidhahda ya bna aadam ibnu aadamow almowtu mowtka iyo dhimashadu baabun waa baab wa kullu nnaasi dadka dhammaantiina daakiluhu kii gelaya weeyaan dadkao dhan albaabkaas waa gelayaan markaa nebigu waa isa yidhi calayhi salaatu wasalaam akiruu min dikri lmowt dhimashada sheegsheegeeda badi maxaa yeelay sheegsheegaa dhimashada la sheeg sheego dembigaa lagu baabi'iya adduunkuna qofku zaahid buu ku noqda kafaa bilmowti waacidan baa la yidhi dhimashadaa ku filan waacid iyo wacdi qofka ugu filan qof kastaaba meeshuu ku dhammaanayo waa dhimasho intuusan kuu imaan marka mowtku camal wanaagsan la imow waxaa la yidhi ka faa'iidaysa khamsan qabla khamsin shan ka faa'iidaysa shan intaysan kuu imaan shabaabaka qabla haramika dhallinyarnimadaada ka faa'iidaysa intaadan weynaan wasixataka qabla saqamika caafimaadkaada ka faa'iidaysa intaadan xanuunsan waqinaaka qabla faqrik hodantinimadaada ka faa'iidaysa intaadan faqiir noqon wa faraaqaka qabla shuqlik intaadan mashquul noqonna faaniska ahaysi ka faa'iidayso wa xayaataka qabla mowtik noloshaada ka faa'iidayso inta aadan dhiman waa xadiid xaakimka uu warinayo ya bna aadam ibnu aadama wa almowtu dhimashadu ka-sun waa weel waa galaas waa koob ta'kiidun macnawiyun ka-sun wey wa kullu nnaasi dadka dhammaantiina shaaribuhu way cabayaan kuwa cabaya weya ya bna aadam inamaa khalaqtuka waxaan kuu abuuray lilaakhirati aakhiro wa uriidu minka waxaana kaa doonaya camal alaakhirati aakhiro camalkeed baan kaa doonaya ilaa ilaahay wamaa khalaqtu ljina walinsa ilaa liyacbuduun addoommada ilahay wuxuu ku leeyahy inay caabudaan alkayis waxaa la yidhahdaa baa la yidhi qofka caaqilkaayo waxa weeyaan qofka naftiisa xisaabiya wacamila limaa bacda almowti dhimashada waxa ka dambeeyana u camal fala walcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha qofka caajiskaana waa qofka naftiisa raaciye hawadeeda watamanaa cala allahi alamaani ilaahayna iska tamaniya dushiisa amaaniyihi didiile aan waxba ka jirin iska rajeeya waa xadiidkii ibnu maaja iyo tirmidi ay warinayeen wuxuu yidhi yaa cajaban kullu lcajab waxaa yaaba qof rumaysan daarta dambe una ordaya daartan daaru kadada ah oo daarulguruurka ah wuxuu yidhi ibnu aadamow naftaada u camal fal intaan dhimasho ku imaan adduunyadana yaysan ku mashquulinin hididiilo dheerna yuusan kula tegin inaad toobad keento nabigeena calayhi salaatu wasalaam cabdullaahi bn cumar muxuu ku yidhi kun fi dunyaa kaanaka ariib adduunka waxaa noqotaa sida adoo qariiba aw caabiru sabiil ama qof wadahayo wacudda nafsaka min asxaabi alqubuur naftaada waxaa ku tirsaa sidii adoo asxaabuulqubuurka ka mida kuwa dhintay alqubuur isku tir waagii dambe ibnu cumar oo ku camalfal markaa galaabaysatid markaasu waxaysatay inaad galabaynays galabsanaysa naftaada haugu sheekayn buu dhihi jir markaa galabaysatidna inaad beri subax gaaraysid subax gaaraysid macnaha naftaada hau sheegin caafimaadka intaa qabtay camal saalix alla imow inta aadan xanuunsan intaa nooshahay camal saalix alla imow inta aadan dhiman fa innaka laa tadri ma ogid yaa cabdallah masmuka hadan biri magacaadu wuxuu noqon doona mayd iyo xay mid nool iyo mid dhintay mayd in lagugu yaraa biri laga yaabaa maanta intaa nooshaha camal saalix allaimo xadiid kale wuxuu ahaa istacyu min allahi xaqa alxayaai ilaahay ka xishooda xishoodkiisa dhabta markaasay dhaheen yaa nabiy allah inaa nastaxyi walxamdu lilah annagu waa xishoonaa ilaah baa mahad leh nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam war sidaas maaha saa moodeen maaha alistixiyaa min allah xaqa alxayaa ilaahay in laga xishoodo xishoodka dhabtaa waxa weeye an taxfada ara'sa wamaa waca madaxa iyo wuxuu ilaaliyey madaxa iyo wuxuu koobay inaa ilaalisid madaxu muxuu koobay carab ilkaha dhegaha indhaha sanka kulli waxaas dha inaa xumo ka ilaalisid caloosha iyo waxay koobtay inaa ilaalisid oo aadan xaaraan iyo xumi halkaa u isticmaalin dhimashada inaa xusuusatid iyo baali noqoshada qofku dhammaanayo tirtirmayo taasaa ah ilaahay oo laga xishoodo xishoodka dhabtaa saasaa nabigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofkii doonaya daarta dambe adduunyadan birbirkeeda waa iska daayaa waa ka tagaa isma raacsiiyo qofkii sidaas sameeya ilaahay ka xishooda xishoodkii dhabtaa nin baa ku yidhi nebiga man akya akya akyasunnaas dadka yaa ugu caqli badan yaa rasuul allah nebigu wuxuu yidhi akharuhum dikran lilmowt kooda ugu xusida badan dhimashada kan dhimashada ugu sheeg sheega badan ayaa ugu caqli badan waa arrin la iska daayay hadda qof dhimasho iyo sheeg sheegeed dadku waa ku yaryihin adduunyaa la daba ordo waakharuhum isticdaadan lilmowt kooda ugu diyaargarowga badan sheeg sheeg keliya lama rabee dhimashada ugu diyaargarow badan ayaa markaasuu yidhi ulaaika alakyaas kuwa caqliga badan kuwa way caqliyowga caqliga leh sharafta adduunyada iyo karaamada aakhiraba iyagaa helaya markaas xadiid kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam aksiruu min dikri haadimi ladaat macaanyaalka kangooye sheeg sheegiisa badiy waa dhimashada waa mawdka qof ma sheego isagoo ciriiri ku sugan nolosha ciriiri ku tahay ilaa noloshu waasac bay u noqotay intiisa u iimaansanaya qof barwaaqo badan haysana ma sheeg sheego ilaa ciriiri bay ku noqotaa wixi u hayso dhan ciriiri bay la noqonaya xadiid kale wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii waagu u beryo iyadoo adduunyadu ay tahay akbaru hami murugta ugu weyn iyo fakerka ugu badan oo la soo toosay qofkii waagu baryayada ay adduunyo tahay ilaahay agtiisa waxba kama arkas ilaahayna qalbigiisa afar shay buu ku ridaa kaas murug aan dhammaanayn mashquul ousan weligiis jaanis helaynin fakri ousan weliga hodan noqonayn iyo hididiile aan weligii salkiisa la gaaray maxaa yeeley adduunyadii dhibta badnayd boo doortay aakhiradii wanaagga lahaydna waa iskaga tegey jibriil baa ku yidhi baa la yidhi nabi nuux calayhi salaam yaa adwal alambiyaa'i cumran ambiyada kii ugu cimriga dheeraayow kayfa wajadta addunyaa adduunyo see kusoo aragto keesh see kula ahay nebi nuuxu kun sano iyo sagaal boqol iyo konton sano keliya xataa ummadiisii ku dhawaaqay cimri kalena awal baa la siiyey markaasuu yidhi ka daarin lahaa baabaan guri laba albaab leh oo kale adduunye weeyabay guri laba albaab leh dakalta min axadihima wa kharajta min alakh aa albaabadii mid ka mida kasoo baxday kasoo gashay albaabkii kalena ha ka baxday intaas oo kale waa muddo yar daqiiqadaa kun sano haddaad joogtid waxba ma aha waa wax dhammaanay nebigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam agtiru min dikri lmowt dhimashada badi dembigaa la tirtiraya adduunkana zuhdi baa helaysa nabigeena calayhi salaatu wasalaam janaaza u raacay qabrigiibuu fadhiisay qofkii dhintay qabrigiisii markaasaa nebigu yihi qabriga dushiisa maalin kuma timaado ilaa qabrigu waa dhawaaqaya cod dheer xullin ibnu aadamow waay halmaantay muwaadan ogeyn guriga keli ahaanshaha inaan ahay keliga adoo ah in la iik qabriga haddaan ahay halkan lagugu soo aasi doono aadan uhelhelaynin gariibnimada iyo cidlada gurigeeda inaan ahay meesha maaragtay bahallada iyo dixiriga iyo qofku ku baxaan hadduusan camal saalix la imaan inaan ahay xidhiiriga inaan ahay guriga xidhiirig ilaa qofka ilaahay u waasiciya mooyaane subxaanahu watacaala marka qofkii adduunyada jeclaysta aakhiradiisunbau dhibaya qofkii aakhiradiisa jeclaystana dee adduunka unbau dhibaya dee maxaa la rabaa faaafiru maa yabqa calaa maa yafna waxaad doorataan waxa baaqi noqonaya waxa tegaya ka doorta adduunyada waa tegaysaa waxa baaqi noqonaya oo aakhira ah taa doorta marka waxaa la yidhi ina addunyaa daaru man laa daara lah adduunyadu waa guri qof aan guri kale lahayn baa guri ka dhigta qof aan caqli lahayn baa ku farxa wa biha yafraxu man laa caqla lah adduunyo waxaa iskaga farxa qof aan caqli lahayn wa calayhaa yaxris iyada unbuu ku dadaalaa man laa yaqiina qof aan yaqiin lahayn baa iyada keliya qalbigiisa dejiye waxaa shahwadeeda iyo naftiisu waxay rabtaba iskaga tamashileeya qof aan macrifo iyo aqoon lahayn marka adduunyo dhammaanaysa nolol dhammaanaysa qofkii iska doorta dee qofkaa naftiisa waa dulmiyey rabbina waa casiyey aakhirana waa halmaamay adduunyaa ku kelis ayib waxaa la yidhi afar shay calaamadu waxay u yihiin qofku inuu shaqi yahay jumudul cayn qofka indhihiis inay qallalan yihiin ousan weliga ilaahay darti u ooyin qaswatulqalbi qalbi engeg labo duulul amal hididiilo dheer weligiis macnaha adduunye un hididiilaheed ku jiro alxirsu cala addunya iyo adduunye ku dadaal adduunye ku dadaal nabigeena calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu soo maray neef ariyo baktiyey markaasaa nebigu ku yidhi atarawna haadihi shaata ma u malaynaysaa neefkaan arigaayo baktiga reerihii lahaa inay naceen oo ku ku dul fududaatay markaasay dheheen haa yaa rasuul allah min hawaaniha liidashada ay liidatayba la soo tuureen oo banaanka baktigeeda usoo dhigeen hadday rabaan ma soo tuureen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih laddunyaa ahwanu cala allah adduunyada ka ka fudud ilaahay dushiis min hadihi shaati cala ahliha neefkan baktiga reerihilaase u naceeno ula fududaatay oo ula liidato adduunyadaa ka liidasho badan ilahay agti haddii walow kaanat iddunya adduunyadu hadday tahay tacdulu cinda allah ilaahay agti mid u dhigantay janaaxa bacuudatin garab kaneeco maa saqaa kaafira minha gaalba kama waraabiyeen sharba tamaain biyo kabadood adduunyada haddii ilahay agti garab kaneeca dhan tahay ma dhamme adduunyada dhan innaga naga cajabta badan intaasoo dawladood iyo intaasoo awoodle iyo intaasoo kanzi iyo dahab iyo kayda iyo batrool ku jiraan waxaasoo dhan adduun oo dhan min waagii lasoo bilaabay ilaa marka ugu dambaysa ilaahay agta hadday garabkani cadhan tahay gaalba hal biyaa lagama siiyeen ee ways- waxaa gaalada loo siiyey oo ugu tamashlaynayaan oo u dul dawaafayaan oo hadda meel uga degayaan ilahay agtiisaysan garab kaneeca ka dhamay qiimo male kaneecada awal yarayd garabkeed garabkaama sii dhamma ilahay ag qiimo kama leh ayib markaas adduunyadu waa sidaas markaas waa axaadiis cajaa'ib eh wuxuu yidhi yabna adam wadac iskaga tag ay utruka tag addunyaa adduunya iskaga tag fa inaka adigu lasta lahaa adduunye umaadan ahanin ay lidunya adduunye uma tihid ninka dalbayana ay daalib addunya adduunya ninka dalbaana fanaa-un isna mid dhammaanaya wey wa anta adiguna maqruurun mid lagu kediyey baa ta ay bidunya tahay mid hurda macnaha hurdada waxa weeye ay kaafilan mid halmaansan oo kaflo ku jira haddaad filatid kaflada iyo kadada ku jidhid ka baraarug hadda aladii waa kuma midka yamnacuka kaa ilaalin doona min cadaabi cadaabteeda anigoo allah hadday caasidid bal cadaabteeda kan kaa ilaalin doona waa kuma ma jiro wey yabna dhow cid ku badbaadisa heli maysa yabna aadam in rajawta raxmati ati daacadayda inay adeecdid wain khashiita min cadaabi cadaabkayga haddaa ka cabsatidna fatruk macsiyati macsiyadayda iskaga tag cadaabkayga haddaa ka baqaysid ilaah iska gaadhid karaamati karaamadayda iyo maamuus fil aakhirati aakhiro ya bna aadam khashiita min annaasi dadki waa ka cabsatay wastaxyayta minhum waad ka xishootay ay min annaasi dadki walam tastaxyi minii anigoo allah igamaadan xishoon wa min malaa'ikati malaa'igtaydana kamaadan xishoon xataa casay kamaada xishoon rabbina waa sidoo kale waa kuu jeeda kamaada xishoon dembi haddaa laa tansa almawta dhimashada ha halmaamin fa ina almawta mawtka iyo dhimashadu laa yansaaka isagu ku halmaami mayo isagu hadduusan marku halmaamayn adna ha halmaami ya bna aadam almawtu dhimashadu sabiilun waa wado wa kullu nnaasi danka dhammaantii qaadicuhu waddadaa waa jarayaanoo way marayaan ya bna albardi qabow maciis walcadasho oon maciis walcuryi qaawanaansho maceed walhami walhammi murug iyo tiiraanyo maceed intaa iyadoo adduunya wada leedahay baa raalli ku ta wa taragta alaakhirata aakhirana waa iskaga tagtay maca suruurin farax maciis wa karaamatin karaamo maceed iyo wa nicmatin nicmo maceed taasoo laa tanqadicu aan go-ayno nicmo aan go-ayn bisa tijaara ganacsi baa baatl waa ganacsigee waa midka adduunyada intaasoo dhibaato le qofkii raalli ku noqday aakhiro ciidada le baa la rabay ganacsiga inuu la aado waa aadaarta aakhiro iyo daacada ya bna aadam in aadamo lain acdaytuka haddaan ku siiyo maal addunyaa adduunya claan lahayd ay dalabta waxaad dalbi lahayd milahaa ay mila maali dunya adin alxayaati nolosha xaggeeda fii daari dunyaa daartan adduunya dhexdeeda cimriga addunya tahay oo dhan haddii cimrigaada laga dhigo laysa aakhiruhaa iga haddaan muddo badan noolaatid kollayba waxaa lagu khatimaya waa dhimasho waa lamahu wax shuba iyo shakiya kuma jiraan lagama maarmaan weeye falaa maxaalas lama huraan weeye min daa'iqati lmowt mawtka dhadhabintiisa fadkur ilmowta mawtka xusuuso kamaa qaala allahu tacaala ilaahi sida uu yihahdo can iddunya adduunyada xaggeeda ilaahu macnaha ka qaboobo jannada furaheeda weeya wayaquuduka ilayha jannaduuna kuu hogaaminaya khayrka jannada kuu hogaaminaya waxdari shara sharka iska ilaali fa inahu sharku miftaaxu nnaari naarta furaheed weeyaan wayaquuduka ilayha naartuuna ku hogaaminaya sharku qofka sharka sameeya xumida sameeya dadka laaya isku dira fitanta sameeya naarun buu u hogaaminaya miftaaxii naarta weeyaan waa furihii naarta qofka khayrka iyo wanaagga iyo daacada ixsaanka sameeyana furihii jannada weeyaan oo jannada u hogaaminaya ya bna aadam alqusuuru qasriyada iyo daaraha iyo sakadaha waaweyn hadalka waa mubtada weeyaan mubtadaun waa hadal mubtada xagga naxwaha macnaha mubtada la yidhaahdaa marka saraha waaweyn allatii taasoo banaytaha a dhistay lilkharaabi kharaab bay u ahaadeen waa dhammaan doonaa waa burburi doonaa guryahan waaweyn wajasaduka jirkaaduna lilbilaa dhamaan dhammaansho u ahaaday fi dunya adduunyada jirkaaduna waa dhammaan doonaa marka intaana waxa weeyaan khabaru lmubtada mubtadaha hore khabarkiisii weeyaano mubtada kasta khabar buu u baahan yahay khabarkii weeyaan waa xagga min baab naxwi luga alcarabiya ay caaqibatuhaa intaasoo dhan ciribteedu waa lilkharaabi kharaab kharaab bay u ahaaday wadidaani iyo bixiri waxaas qofka jirkiisa iyo waxaasoo dhan qof ilaahay badbaadiye mooyaane kuwan dhulka cunin mooyaane inta kale waa iska sidaas wa maaluka maalkaada aladii maalkaasoo jamactahu aada u ururisay lilwarasati dadkii ku dhexli lahaa xoolaha u tabacday lilwarasati buu u ahaada wa maaluka aladii maalkaasoo jamactahu aada ururisay lilwarasati dadkii ku dhexli lahaa waa iska leh waa un ka tegaysa adigu walxisaabu xisaabtuna ay xisaabulmaali xoolaha badan oo dadka uga dhimatay xisaabta xoolahaas iyo walxasaratu qoomamo iyo walnadaamatu shallaysaduna calayka adiga keliya dushaada weeye fil aakhirati aakhiro dadka uga dhimata xoolaha la weydiin mayo iyagu wixii intay nool yihiin sameeyaan ba wax laga weydiinaya ama adiga xoolihii aada nafacsan oo aad dad uga dhimatay ayaa xisaabtoodii adigay ku taallaa qoomamo iyo shallaysa waxay keenaanna waa adiga dushaada iska ilaali marka shilin xaaraana iyo meesha kaa soo gelaya sekada iska ilaali meesha ku baxayo ciddaa siinays dayib ribada iyo xaaraanta iyo ganacsiga muxaramka iska ilaali wa saaxibuka saaxiibka aladii saaxiibkaas yakuunu macaka fi lqabri qabriga kula joogaya waan kaa tegaynin alcamalu saalixu waa camalka wanaagsan aw ilcamalu sharu ama waa camalka xun shar iyo khayr waxaa samaysaa kula kula joogaya ya bna aadam man axaba addunyaa addunya qofkii jeclaysa faqad axaba alxayaata nolol ayuu jeclaysa inuu iska noolaado waman axaba alxayaata nolol qofkii jeclaysana faqad axaba almaala xoolow jeclaysa ilaa qof nool xoolo u baahan yahay waman axaba almaala xoolo qofkii jeclaysana falaa yadkuru lmowta dhimasho ma xusuusanayo xoolahan buu ceyrcayrinaya waman laa yadkuru lmowt mowt qofkaan xusuusanna faqad akara tawba tawbadii ayuu dibdhigay iyo wadaacata aladicib mar hadduusan qofku dhimasho xusuusan toobadkeenkuna waa ka dib dhacaya wuu dibdhigay wadaaca ayib iyo wadaacata daaco inuu la yimaado biacmaali dunya adduunyada acmaasheeda daacaya wanaag inuu la yimaado wakharaja waa baxaa min addunyaa adduunyadana bilaa tawbatin isagoo bilaa tooba la-aana walaa daacatin daaca la-aana aan cibaado wadan markaa mar hadduu sidaa yahayna calayhi ljanna jannada ayaa ilahay ka xarima subxaana watacaala macnaha waa laga xarimaya waa maxay maca saabiqiin ummadda horay jannada u gasha la geli maayo waa inda isaga laga soo jaro dembigu galay cadaabta marka hore la geeyo markii lasoo dahiro bu haddana weli tawxiid yahay jannada la keenaya ilaa qof aan daahir ahayn jannada ma galo ya bna aadam man abqada dunya waman abqada almaala maalka qofkii u caroodana faqad kusay wa su-aala munkarin wa nakiirin munkar iyo nakiir labadii malag oo khatarka iyo walxisaaba xisaab waman dakara hadihi alashyaa ashyadan qofkii xusuusta ay ilmowt dhimasho iyo wacadaab alqabr iyo wasu'aala munkar wanakiir walxisaab intaa qofkii qalbigiisa ku jidho waqad taaba ay rajaca ila allahi tacaala isagoo hadda toobad keenoo rabbi u noqday oo wacamila camal falay camalan saalixan camal wanaagsan hadalkan dambe wuxuu ku xihan yahay macnaa cadfun calaa taaba buu ku cadfan yahay taaba wacamila wey faidaa taaba waqad taaba waa toobad keenay ay rajaca ila allahi tacaala wacamila camalan saalixanna waa leeyahy faidaa taaba markuu toobad keeno oo wacamila u camal falo ey waaklas camalka ilaahay u khaliso faqad najaa min annaari naartii waa ka badbaaday iyo waahwaatooyinka iyo shidooyinka qiyaamada qofkaasi waa ka badbaaday yabna aad man dakaranii bidaaca qofkii daaca igu xusa oo isoo adeeca anoo rabbiya dakartu anna waxaan ku xusayaa biraxmati naxariis dakarankaana owntaaw rag iyo dumar waxu doono ha noqdo waman dakaranii bilmacsiyati xumi qofkii igu soo xusa dembi la yimaada dakartu bilacna naxariista ilaahay aan ka fogeeya ana ku xusaya walzam laazim calaa daacatii adeecidayda watruk macsiyatii macsiyadaydana iskaga tag yaa bni aadam addi lfaraa'ida faralyaalka jaalli noqo bimaa acdaytuka waxaan ku siiyey oo adduunyada aan kaa siiyey cilmiya camalba raalli ku noqo wa kun lilmowti soo iska qoslaya qofkii dembaaba dakala naara naartay galaa baakiyan xaaliya isagoo ooyahay xaalo iyana waa xaalo labaad xaalahow macnaha ooyaayo ayuu naarta gelaya ilahay baan ka magan galnay waman axsana qofkii wanaag sameeya baa laa ta'man bishabaabika dhallinyarnimadaada ay cala shaasa fa kam min shaabin mid dhallinyaraa badana oo qad sabaqa calayhi lmowtu dushiisa dhimashadii kusoo degdegtay wal xaala shaykhu odaygii weynaa xaalo weeyayana wal xaala shaykhuna baaqin ou baaqi yaho nool yahay bacda mowtii kii dhallinyarada ahaa ee bacda mowti shabaabi kii dhallinyarnimada ahaa intuu dhintay ka bacdi badanaa nin dhallinyaro ah oo isdhi dagaar oo dhimashadu timaado ma jidho mid yar iyo mid weyn rag iyo dumar caafimaad iyo xanuun xaalad aysan ku imaan ma jirto dhimashadu ya bna aadam kan badanaa min imri'in qof jamaca ururiyey maal addunya addunyada xoolaheeda ay amwaal addunya xoolaha addunyada urur oo famaata dhintay oo watarakaha xoolihii ka tegey miiraasan dhaxal uga tegey liman u dhaxala laa yaxmadu caleyh aan kusoo mahadinay qofku markau dhinto dad badan baa dhaxalkiisa yeelanaya dadkaa dhaxalkiisa yeesho waxaa laga yaabaa inay ku jiraan ama kuwo badan oo kamidaba noqdaan kuwa aan ku mahadinayn oo dhahayn hebel ilaahay khayr ha siiyo waxaana xoolahaabo nooga tegi oo noo shaqeey marka waxa aa ururinaysid xisaabtoodina waa adiga waxaana uga tegaysaa dad laga yaabo inaysan kugu mahadin oo kugu shukrin oo abaal kugu hayn dhimashada xoola uga dhimatay ay laa yashkuru calayhi walaa yutni macnaha qof aan kugu shukrinayn oo kugu ammaanayn ayaad uga tegaysaa xoolihii weeyaan walxisaabu xisaabtu ay xisaabu maa shay xisaabtiis jamaaca qofka uu jamciyo min maali dunya addunyada xoolaheedii ahaana calayhi waa qofkii ururiyey dushiisa fil aakhirati daarti dambe xalaalu hadal xoolaha xalaashooda xoolo xalaal haddaa ka dhimata xisaabun waa xisaab oo xalaal bay ahaayeen laiskaga kaadayn maye waa xisaab wa xaaraamuha xoolaha iyo xaaraamtoodan xaaraan xoolaha haddaa ka dhimato na cadaabun waaba cadaab xooluhu waa labo xoola xal haddaa ka dhimatayna xaaraamtaade xisaab kale mabale waa iska cadaab falaa tafrax bidunya addunyaha ku farxin fa inahu ay dunya adduunyadu yakdacuka waa ku khadeecayaa adduunyadu waa ku khayaanaysaa kamaa khadaca sow u dagay ay dunya adduunyuhu man qablaka ummadihii kaa horreeyey dad badan baa adduunyadu dagtay dhaldhalaalkeeda iyo birbirkeeda ha ku kabsoomi wamaa khalaqtu ma abuurin khalqan khalqi ahwana ka xaqiirsan ee axqara ka liita calaya dusheeda min addunya adduunya wax ka liita ma abuurin marka inaysan qiimo lahaynna marakan iyo casrigan dadka nool iyadu waa iskaga muuqataa maalin ba ay kasii daraysa maalinta ka dambaysa fadacaha adduunya iskaga tag fa inahaa dunya adduunyadu fitnatun fitnado bay u tahay liman axabaha qofkii jeclaysa wa baliyatun balaayay u tahay cadfun calaa fitnatun bay ku cadfan tahay xagga naxwahe calaa man jamacahaa qofkii jamciyana xoolaha iska uruursadana fitan ayay ku noqotaa walaw kaanat iddunya adduunyadu hadday tahay tazinu mid u wasnoonto u dhiganta cinda allahi ilaahay agtiisa janaaxa bacuudatin kanaaca garabteed umama dhigante macnaha waa nafyi maa saqal kaafira gaal kama waraabiyeen minhaa ay min sharaabin sharaab waa adduunyada yaal jarcata maa-in biyo qurjucdood ama kabadood gaal lama siiyeen laakiin adduunyada maanta hantida ugu badan gaalada haysata markaas maxaa loogu dhiibay inaysan qiimo lahayn weye wax qiimo le hadday tahay gaal looma dhiibeen waqad khuliqat kulluha adduunyadao dhan waa la abuuray haman murug iyo wahaman ham ehelkeeda iyo dadkeeda ay ku tahay iyo tiiraayn ya bani aadam walaw khuliqat ilaakhiratu aakhira haddii laga abuura min xajarin dhagax aw min madarin dhoobo baaqiyatan baaqi noqonayso dhoobo iyo dhagax wey wajoogay hadday aakhira noqoto qaala alazhariy imaam azhari baa wuxuu yihi waa imaam xagga luqada carabiga looga dambeeyo almadar waxaa la yidhahdaa qidcu din dhoobada goobaabinaheeda iyo qidcooyinkeeda duluketiga oo kale ah waxaan qiimo lahayn oo dhooba haddii aakhira laga dhigo oo macnaha dee weligood laakin joogaysa laakhira ma dhamaatee walaw khuliqat iddunya adduunyana haddii laga abuuro kulluhaa dhammaanteed min dahabin dahab iyo wa fidatin fida iyo wayaaquutatin jawhar faaniyatan laakin dhamaanaysa adduunyadii waxaa laga dhigay dahab masalan waa tusaale iyo fido iyo jawharan laakin waa dhamaanayaan waa wax wada wanaagsan laakin baabi'i doona aakhirana dhagax iyo dhoobo liitan laga sameeya laakin weligeed ay joogayaan dhagax iyo dhoobadu xaqan laka waxaa dhab ahaan lahaa kugu munaasab ah an tarqaba inaad jeclaasid fi lbaaqiyati midda haraysa oo dhagax iyo dhoobada ay fi laakhirati albaaqiya wey aakhirada haraysa inaad dooratid wey tusaale wey dhagaxa iyo dhoobada aan weligood kaa dhamaanayn inaad dooratid baa caqligu keenaya dahab iyo fido dhamaanaya iyo dolarada hadda jiroo kale weeyaan waxba tari mayaan waxaa deemana mar haddii adduunyo saaran yihiin iska dhamaanayaan waxa qiimaha kuma fadhiyaan wey markaa ina aakhiro dooratido watashada ha ka zaahididoo nacdid fi lfaaniyati midda tegaysa iyo fi dunya alfaaniya adduunyada dhamaanaysa ayay xaqaadu ahaan lahaa iyo munaasabkaadu ya bni aadam law ijtamactum haddaad soo horudhaan khalqigiiyow min awalikum laga soo bilaabo kii idinku horeeyay wa aakhirukum kan idinku dambeeya wa jinnakum jinnigiina iyo wa insakum insigiina wa rabbikum wa yaabisikum iyo madxaan ku idhaahdaa waxa qoyan iyo waxa engegan oo haysataan dhammaan min alcarshi laga bilaabo carshiga oo khalqiga makhluuqa ugu sarreeya ila saraa ciidda ugu hooseysa dhulka laga gaaro intaa haddaa meel iskugu timaadaan calaa an tukhriju inaad soo saardhaan min alardi dhulka xabatan waaxidatan hal xabad caleen yar xabad masaga aw calaa samaratin xabad mira ah aw calaa waraqin xabad caleena aw calaa nabaatin xabad geeda geed yar caws yar aw kadratin maain kabebiya minasamaa cirka inaad ka keentaan giddigin haddaad iskugu timaadaan maa taqdiruuna ma awoodi kardhaan ilaahay maamulkiibaa socda ilaahay baana kala qorshaynaya oo keenaya roobkaa inoo da-ayaa wuxuu ku socdaa xisaab meel kasta intaa dhiba dhibcood ilaahay u qorsheeyey ayaa ku dhacaysa ka badan iyo ka yar midna male wamaa nunaziluhu ilaa biqadarin macluum baa ilahay qadar macluuma qorshaysan un baan kusoo dejinayna markaas awoodiinu wata ilaa an turxima calaykum in laydiin naxariisto beeraha iyo dhulka iyo waxaa soo saaraysaan ilaahay naxariistiis intay idin heshaan a sidaa kusoo saardhaan mooyaane min awalikum ilaa aakhirikum waxba ma soo saari ka dhan qaala allahu tacaala ilahay wuxuu yidhi almaalu maali maalku waa ma anaa iskale ay milki aniga milkigagay waljannatu jannadu daari waa daartaydii waalfuqaraau kuwaan waxba haysan ciyaali oo ciyaalkaygii weeye anaa biila fashtaruu gata dalow minii xaggayga aljannata jannada waxaad iga gadataan bimaali maalkayga xoolaha anigu aan idin siiyey oo aad ku shaqaysanaysaan anaa leh jannadaydii iyo maalkii aan idin siiyo anigu aan lahaa iskaakay gata jannada aa iga gadanaysaan anaa leh xoolaha aa igaga gadanaysaanna idinku maydnaan shaqaysane anaa idin siiye waan idin dhiibay keliya igaga gata in rabixtum haddaad macnaha ribixdaan oo faa'iidaan oo maxaa ku ribxaysa waa bishtiraa iljanna bimaali jannadii aa xoolihii ku gadateen xoolahayga ay kaga gadateen falakum ljanna janna leedi jannadii baa markaa qaadateen wain khasirtum haddaa khasaadhaan maxaa ku khasaadheen bitarki ishtiraa'i iljanna jannada ku gadashadeydii baa ka tagteen bimaali xoolahaygii inaa iga gadataan waa ku baqaysheen xoolihii jannadaydii baa xoolihii iga gadan weydeen xoolahaygii facalaya wakas taas waa aniga dusheeda ana ana anaa waxaan ka samaynaya aqaan wey ya bani aadam alximlu xambaarka alkhafiifu fudud waxa la xambaarsan yahay oo fudud rar yar inaa rar yar rar yar ayaa hwano ka fudud ee aysaru ka sahlan yowma alqiyaama calaa dahrika dhabarkaada uga sahlan min alximli thaqiili rar culus adoo rar culus wada waxaa kaaga dhib yar aakhiro inaad timaadid adoo rar fudud wada ha lawa arg haddii xoolaha iyo gaari iyo waxuusan qaadi karin la saaro ma ma wadi karaan marka aakhiro adoo macnaha wax yar wada oo fudud baa ka fiican wax culus adoo la yimaado maxay ka dhiganta wlmaalu lqaliilu xoolaha yar baa aysaru uga fudud lxisaabika xisaabtaada ywma alqiyaama min almaali maalka alkafiiri badan mutacaliqun biaysar bay ku xihan tahayo iyadaa uga sahlanaan badan wey waxa weeyaan xoolo badan oo xisaabtooda aad la dhibaatoodo ku mashaqowdid waxaa kaaga sahlan xoolo yar oo nadiifa xisaabtoodu fudud tahay rar yar baa la qiin marka laakiin maanta qof kasta muxuu raadinaya inuu qofka dadka kan ugu taajirsan noqdo xoolaha badan baa la raadinaya ya bani aadam tacallam ilcilma cilmiga bara ay ilcilma alwaajiba cilmiga waajibka caleyka dushaada tacalumuhu uu ku waajibay cilmiga dushaada inaad baratid waajibka ku noqday kaa baro alwaajiba caleyka tacalum barashadiisu dushaaday ku waajibtay faman laa cilma lahu qofkaan cilmi lahayn laa caqla lahu caqli male walaa diina lahu diinna male waman laa diina lahu qofkaan diin lahaynna laa jannata lahu janna uma ahan fi laakhirati aakhiro yabna aadam qad jamcat adunya addunya soo uruurisay bijuhdin dhib iyo wacnaa-in rafaad baa adduunye ku tabacda maalin kasta kharashka iyo xoolaha iyo nolol maalmeedka joornaatigu dhibbi kugu soo gelaya faqad asbaxta waxaad ahaatay fii dalabihaa adduunye dalabkeed wa nasiita alaakhira aakhirana waa halmaantay fii hami dunyaa adduunyada murugteeda iyo raadinteedii baa aakhira ku halmaantay waa su-aale famataa goormaa tatafaraqu usoo faaruqaysaa o jaani su-aalaysaa licamali aakhirati aakhira camalkeeda goormaa jaanis u helaysaaba maalin kasta camal adduunya ku jidha walmowtu dhimashaduna bayna yadayka hortaada fajatan kalow yaakuduka kugu qabanaya dhimashadu kanay ku imaanaysa dayd iyo maalin gaaro aad la ballantay ma jidho ya bni aadam ilaa mataa goormaa tatuubu min adunuubi dembiyaasha bal ka toobad keenaysaa maalin kasta xan iyo xumaan iyo xasad baa ku jidhaaye bal goormaa dembiga ka toobad keenaysaa uma tacuudu waad noqonaysaa uma goormaad dunuubta ka toobad keenaysaa uma tacuudu noqon ilayhaa xaggeeda tawbatan bacda tawba toobad toobad dabadeed ahaatay goormaad toobadkeen la imaanay in kaanad hadday tahay quwatuka awoodaadu tamnacuka mid kaa celin doonta kaa mancin kadha min cadaabi cadaabkayga awoodaada haddaad iskaga celin kadhid facsi caasaad xumaan la imow kamaa shita siaad doontay waxaad doontay qaso oo la imow ay lam yakun laka quwa haddaysan awood ku ahaan tamnacuka min cadaabi cadaabkiiga kaa mancinaysa waa sife dee waxa weeyaan ilaahi ha caasin wailaa haddii kale farxam calaa nafsika naftaada u dhimri oo u naxariso addaciifi ee daciifka naftaada daciifka qabla an talqaani intaadan ila kulmin naftaada u tur haddaadan hadhow cadaabta ilahay iska celin karin dayib marka waxaa la rabaa qofka dhibaatada kugu dhacday inaad u gargaadhid agoonta macnaha u naxariisatid aabbo naxariis badan oo kale u noqotid garoobka u naxariisatid sidii nin macnaha zawj wanaagsan oo kale ugu tudhid sidaas baa la doonaya ya bni aadam ijcal qalbika qalbigaada ka yeel muwaafiqan mid waafaqsan maca lisaanika carabkaada qalbigaada iyo carabkaada waxay ku waafaqsanaadeen wa lisaanakana waxaa ka dhigtaa cadfun calaa qalbika ay ku xidhan tahay xagga naxw ahaane ee ijcal lisaanaka waxaa ka dhigtaa carabkaada muwaafiqan mid waafaqsan maca camalika camalkaada camalkaada iyo ha iswaafaqeen carabkaada iyo qalbigaada wa camalaka camalkaadana waxaa ka dhigtaa saalixan mid suuban liwajhi illahi tacala ilahay wejigiisa saalix oo loogu talagalay khaalisa faina qalba lmunaafiqi munaafiqa qalbigiis mukhaalifun lilisaani carabkiisa waa khilaafsan yahay afka wuxuu ka sheegay munaafiq iyo qalbigiis waa kala duwan yahi ay lisaani lmunaafiq walisaanuhu munaafiqa carabkiisu mukhaalifun waa khilaafsan yahay licamali camalkiisa waxaas samaynaya haddow dhow samayno u maayo wa camaluhu ay camalu munaafiqi munaafiqa camalkiisuna ligayri wajhi illahi tacaala buu ah ilahay darti maha ya bni aadam law ana kafan hal sacab oo min turaabiljannati jannada ciideeda nushira haddii lagu lagu sayriyo bilmashriqi oo dhex ka soo bax lawujida riixu urtiisa waxaa laga heli lahaa jawaabi lowey aye dayib urta wanaagsan ee halkaas sacab oo qorax udhac qorax ka soo bax lagu sayriyo waxaa laga heli lahaa calaa ahlilmaqrib qorax udhac dadka joogaa urtaa heli lahaa hal sacaboo halkaa lagu sayshay jannadu qaalisana walow udliya dalwin dalow hadii la raariciyo oo min qisliinin qisliina ahlunaarka waxaa la yidhahdaa carunka iyo dhiigga iyo dhacaanka iyo wasakda iyo malaxda ka timaada baa qisliin la yidhahda hal dalow oo noocaasa min qisliini jahanama hadii macnaha la keeno latasaddacat way dildillaaci lahay jawaab loweya ay inshaqat ilardu dhulku waa dildillaaci lahaa ardadii asaabicatu toddobaad min shiddati xarihi kulaylkiisa darnaanshiis hal dalow oo ehlu naarka carunkiisa ah haddii dhulkan aan joogno lagu sayrin lahaa dhulka toddobaad oo dhulalka ugu hooseeya baal dildilaaci lahaa ciqaabka ilaahay waa daranya naartiisuna waa adagta caradiisuna waa kulushahay walow ana xalqatan hal silsilad oo min silsilati jahanama jahanamo silsiladeeda ka mid a hal goobaabin ay wadicat alxalqa halkaa goobaamin haddii la dul saaro calaa dirwati ay aclaa jabalin buur meesha ugu sarraysa min jibaali dunya addunyada buuraheeda dhalada ugu sarraysa buur haddii laga saaro ladaaba waa dhalaali lahaa ayil jabalu buurkaas kamaa yaduubu rasaasu rasaasu say u dhalaasho fi naari dabka bir dab la saaray say intay u laalaabanto o u jilicsanaato loo dubeeyo baa buurahoo dhan u baabi'i lahaayeen fakayfa sidee bay daaqatuka awoodaadu ahaatay fi naari naarta dhexdeeda naarta sidaasa awoodaadu sii ahaatay see u awoodeysa binu aadam baa loogu talagalay ilaa naarta ilaahay baa yidhi waqud waquuduha annaas walxijaar waxaa lagu hurinayaa waa dad iyo dhagax waa lagu shidhaya waa naar khilaafsan naarta adduunka dabka adduunka haddii ama dhagax la saaro ama qof binu aadamna lagu tuuro waaba damayaaba laakiin naarta aakhiro dad iyo dhagax baa lagu shidaya sida ilaahay sheegay quu anfusakum waahliikum naara baa ilahay naftiina iyo eelkiina naar ka ilaaliy waquuduha annaasu walxijaara dad iyo dhagax waxa lagu hurinayo laga dhigay weliba caleyha malaa'ikatun khilaadun shidaad malaa'ig dardaran baa halkaa ka shaqaynaya ya bni aadam ma waa naafiya waa nafye ma takalamta bikalimatin kelimad kuma hadashid ku hadli maysid waaxidat walaa nadarta fiirin maysid binadratin hal fiirin walaa khadowta bikhadwa hal tilaaba qaadi maysid ilaa haddaa meel fiirisid ama kelima ku hadashid ama hal tilaaba qaadid wa macaka macaada malakaani laba malag baa labadaasoo yaktubaani laka kuu qoreeya kulla maa shay dhammaantii takalamta ah ku hadashay oo wafacalta ah samaysay oo min khayrin khayra aw sharin shar hal meel haddaa fiirisid indhahaad waa la qoraya yaclamu khaainata lacyun wamaa tukfi suduur baa ilaahay isha wax khayaanaysa ilaahay waa ogi qalbiga waxaa lagu hayo ilaahay waa ogi tilaabadaa qaadib waa la qoraya shar iyo khayr wa kam min imriin qof badana qofkaasoo qawiyin fii badanihi jirkiisa dhexdiisa qawi ah xoog badan qof muuqaalkiisa xoog badan ka muuqda badana laakiin daciifin daciif ah calaa daacati adeecideyda cibaadadeydana aan macnaha awood u lahayn qof u arkaysa iska cayilan oo guuran oo xoogan awood ahaan muuqaalka jirka iyo bedanka laakiin daacada ilaahay daciifa aan kaba la imaan karin faduubaa waxaa lahan janna leh oo liibaanay liman qof jecala yeelaqyadto awoodiisa calaa tarki macsiyati macsiyadayda ka tegiddeeda qofkii macsiyadayda ka taga qofkaasaa la-aan janna leh ama liibaanba leh ay calaa mancihaa wey mancinteeda macsiyada inuu iska daayo naftiisa ka manciyo qofkii macnaha awooya qofkaasaa macnaha janno leh yabna aadam ayna man duul aawod akala cunay alladata waxa macaan wa shahwata shahwo ha waxyaalaha macaan saasii cuni jiray waxyaalaha nafteedu ishtahaysay ku tahanshlayn jiray aawaya waa dhammaadeen baabi-e waa ina man dad aaway duul jamca dahaba dahab urursaday lama hayo adduunka hadda aan kuwa urursado xataa wakaa maalin kasta iyagoo meel kasta dahabkii adduunkii u yaallo hoorta laga soo qabanayo mid macnaha qolo kale disho iyo mid iski iskaga dhintaba iyagoo aan calfan aaway dadkii adduunyada urursaday iyo dahabyada waa ina man duul aaway jalasa fariisay cala alahwaai hawada maca ahlulhawada la fariisay dadka ahluhawada ah ay ay aladiina kuwii tamatacuu aawaye ku raaxaysay biladaati cunay oo ku raaxaysay macaanyaalka cunno kastoo ay jecel yihiin iskaga tamashleeyey wa jamacuu urursadeen aldahaba dahabyadana urursadeen aw dahabku macnaha keliga maahe waa lacagaha midda ugu qaalisan awel waagii hore iyo haddaba wa jalasuu kuwii fadhiisan jiray awe maca alahwaas wadarab waaba dadka macnaha markaanka iyo ahlufaraxa iyo macnaha kuwa iska dul fadhiista oo waxyaalaha naftu iska dhegaysato jeceshahay oo baambeeyada iyo balaayada la garaacay iyo sheekooyinka macaan iyo qisooyinka iyo kuwa dadka ka qosliya iyo majaajilaysayaasha iyo riwaayadaha iyo kuwa kuwaxa iska afariisan jiray kuwaas aawo waa kuwan qad kharajuu way bixin min addunyaa adduunye way ka bixin naazimiina xaalay yihiin waxaa kuwa shallaysan oo farta qaniinaya bay adduunye iskaga bixin wadaqaluu way galeen cabsun calaa kharajuu bay la socotaaye wadakaluu waxay galeen taxta turaabi ciidda hoosteeday galeen mustawxishiina xaalay yihiin kuwa cidlaystay oo keligooda baa dhulka loo kala jeexay oo qabri la geliyey oo halkaasay taariikhdoodii ku dhammaatay wax allaale waxay sameeyaanna adduun iyo aakhiro macnaha adduunka soo sameeyeen aakhira looga xisaabinayo markaas tamat risaalati haaniya wey risaaladii labaad oo cajaa'ibana halka ayay ku dhammaatay marka khulaasat lqowl warka murtidiisu waxa weeyaan koonkan ilaahay baa abuuray subxaanahu watacaala innaga wey markaas khaliifin oo ka dhigay wuxuuna ilaahay fiirinayaa waxaynu samayno marka waxaa laynaka doonayaa waa camal saalixa iyo inaan daarta dambe quruxsanno oo wanaagsano oo iyada camirano adduunyadana waxaa loogu talagalay zaad suuban iyo sahay wanaagsan inaan ka qaadano markaa qofkii zaad suuban iyo sahay wanaagsan ka qaata qabrigaa u nuuraya qiyaamadana shafeecada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadka akhyaarta ayuu helaya ama hadduu qofku macnaha adduunyada uusan u aaba yeelin xalaal iyo xaaraan meesha ay kasoo gelayso wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu samaynayo uusan u kala fiirsan ilaahay cibaadadiisa iyo daacada usan la imaanin xan iyo xasad iyo xiqdi iyo xumi ou macnaha wabiifo iyo camal iyo shaqo ka dhigto rag iyo dumar waxu doono ha noqdo waxa weeyaan daar aan laga soo noqonayn buu tegaya halkaasaana looga goynaya waxaa ogaataa mar haddii ilaahay adduunkaba ku keenay oo wax jira ilaahay kaa dhigay weligaaba inaad jiraysid weligaa dhammaanmaysa marba ilaahay adduunka ma ku keenay weligaa waa jiraysaa adduunka haddaa ka tegtid aakhiraad jiraysaa weligaaba marka waxa weyaan qofka ama nicmo daa'im u helaya iyo naxariis iyo janno ilaa waxa weeyaan jannada ilaahay baa lagu waaraya qofki ilaahay geliyo la iskama soo saarayo iyada ilaahay kuwa hayna ku daray inuu sidaa noqdo iyo inuu qof noqdo cisyaan iyo xumi la yimid gaal iyo munaafiq ah isna uu naar ku waaro weligii waa ku jiraya laga soo saari maayo maalin kasta waa lagu shidayaa isaga xaabo looga dhigayo waxaa jira laakiin dad kale oo cusaaba oo iimaan ku dhimanaya laakiin dembiye la yimid adduunka iyada waxa weeyaan haddaan cafi rabbi ilaahay bixin dembiga iyo xumidaas ayaa markaas laga goynaya dembigaa iyo xumidaasa laga goynaya waxaa weliba ugu daran kuwa maaragtay dadka islaamka ahlu tawxiidka laaya waxa weeyaan iyo kuwa magaranaysaa gaalnimada ku dhinta kuwa waxaa laleeyahay xaaladooda khatar wey xadiid khaasa kusoo arooray oo waxa weeyaan cadaabtaasa iska cunaysa o iska jaqaysa ilaahay qofku laakiin cafi siiyo marka dambe naarta waa laga soo saaraya mar hadda ahlu tawxiid ahaa markii naarta lagu soo dahiro baabiyo la yidhaahdo maalxayaat lagu mayro markaasaa waxaa xadiidka saxiixa ee bukhaariga tilmaamaya iyagoo dhuxuloobay oo maloobaaday oo qanjaafulo noqday baa markaas ka bacd la geynaya jannada markaasa ehlu jannadu way garanayaan calaamadda iyo dhibaatada ka muuqata waa muuqaalkoodaa la garanaya markaasaa de jannadiiba halkaa uga bilaabanaysa imisaa laga yaaba dadka qaar intaasoo kun oo sano intaasoo boqol oo sano in dembigay galeen naarta looga soo jarayo naarta ay cunayso waa ciqaab weyn oo shadiida oo bini aadamku isan u dulqaadan karin bal hadda fiiri qofka maaragtay dabka adduunka hadda yaalla farta la gala iyo dabka shidano hadda adduunka inagu aan shidano farta wax yar kuma hayn karo meel kulul oo ama koronto ama daba maxaad umalaynaysaa cadaabkii kunka sano la huriyey oo misna kun labaad la huriyey oo misna kun saddexaad la huriyey oo markii dambe mar cadaaday marna gudutay markii dambena mugdi noqday sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo hadda cadaabkii nebigu wuxuu yihi waa mugdigaas markaas waxa weeyaan ilaahay hayna ka badbaadiyo waxaan isku waaninaynaa innaga ehelkeenna awlaadeenna dhammaan xil baana ka saaran inaynu maaragtay toobadkeen la nimaano ilaahay isku dhiibno cibaado iyo camal saalixa la nimaano aynu ma garanaysaa jaaniska yaro adduunka aan noolnahay ka faa'iidaysano markaasna aan ku darno cilmi inaan ku cibaadaysano wadadii wanaagsanaa iyo dadka ahlullahigaana aan raacno iska ilaalino khilaafaadka iyo ahlu sharka iyo kuwa ma garanaysaa aan diinta u aaba yeelayn oo ma garanaysaa ilaahay aan ka cabsanaynin oo xuduudda ilaalinaynin aanu raacno wadadii dadka ahlu xaqa ahaa ee weliga soo jira wanaagsanaa aquulu maa tasmacuun intaasaan kusoo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته